ugu yaraan sideed qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhaawacmeen rabshado xalay ka dhacay magaalada ceeregaabo rabshadahaasi ayaa la sheegay inay ka dhasheen mudaharaad lagaga soo horjeeday lacagta somalilan oo lagu bedelay shilinkii soomaaligii hore haddaba si aanu faahfaahin dheeraada uga helno ayaanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay guddoomiyaha gobolkaasi sanaag ee somalilan axmed maxamuud geelle dacar xuseen barre aadan ayaa ugu horreynta weydiiyey sida ay waxu dhaceen balde si iska accidentala oo iska magarasa waxay udhacdeen marka hore iska kadisa mana ahay wax magarasa aan odhan karno dee sabab weyn oo meesha taallay oo xaalad ku dhacday ahayd marka laga tegi waayo waxaa jiray qoryo lacagta somalilan oo meesha laga hirgeliyey iyo galaal telefishinka ka hadlay odayaalaha oo balmasiiba ka dhiganaya lacagtii la sidax socoto taasina ay ahayd la joojiyey amarra ka soo baxay intaa unbaa wax sababa ogahay kadibna qaybta ay ku nooliyeen xaafada labada magaaladu laba xaafadood bay uqaybsan tahay oo sida caadiga dadka deegaanka joogaan qayb ka mida ayaa markaa xalay cabaara cashaayigii horteed kaayra lagu shiday haddii booliskii amarradu isku dayay inuu wax ka qabto ugu tegayna rasaas baa lagu furay marka ciidanka booliska si degdegaa lagu soo saaray kadibna dadkii taayirada sidaya buuqaya waxaa kusoo fideen xagga magaalada qaybaha kale dadkii isdifaacayay ama iskaaladii meherada ahaaba iyaguna rasaasriday baa la sidaan ka maqlaynay kadib saasay markaa rabashka ku ballaadhay khasaaraha dhimashada iyo dhaawac intee buu leegyahay wax dhimashii ma dhicin dhaawacun baa jira oo daktarka ku booqday saaka ahaa sideed qof mid dhagax ku dhacay toddobada kalena ay ku dhaceen adimada u badan ma jiraan dad loo soo qaqabtay ilaa imika oo arrintaasi u xidhan ma waa jiraan wax tuguraa u haynaa waa jiraan ciidamada ku shaqeeya baaritaanka si ay jira criminal investigation departmentka iyo ciidamada nabad sugidii waxaasaa ku jira waa lasoo qabanayaa ciddii la tuugo qaar xoogaa waa hayaan inta kalena kule waa loo qaban doonaa wuxuu jiwakaas maxay tahay markaas sababta ay dadku u diidan yihiin lacagta shilinka somalilan kuma ay qayliyeen kumaanay dhawaaqeen xalay baa laii sheegay laakiin intaasi waxaan ku leehay waa sabab markii laga tago wax kasta sababta aan socdan karo because of niman odayaala baa t v-ga ka hadlayay oo lahaa anagu lacagtaasi in la joojiyata soomaaliga ee forjariga u badan waan diidanaa isla socoto sababtaa un baan ogahay marka saxala kumay dhawaaqayn baa lagu yiri dadkii dhex joogay lacagtaasi hadday socoto oo shilinka soomaaliga socdo maxaa dhibaato idinka idinka soo gaaraya walahi dee siyaasad bangiga qarankusoo waajibiyey oo guddoomiyaha bangigu xalaytadana ka hadlayay baa jirtay wax kasta oo da isbedelna xanuunkeeday leeyihiin mashaakilada yaryarna waa ay keenaan haddiise lagu adkaysto oo tuubiyaha saxaa loo qaado had waa iska dabadbaan marka isbedelka lacagaha galbeedka waa kii laga bedelay ogeedeen bilowgii magaranaysa sagaajimadiyadii afar iyo sagaashankii ee lacagahaasi ay dadku si kala waarkeeyeen ama siiwaye lagu diray waa iskala qabsadeen lacagtaasi sarifkeedu waa degleyahay halkana dhibaatada lacagta dadweynihi iyagoon baa cabasho xoogle ka muujiyey adana waa arkayno dadkii masaakiinta ahaa danyarka ahaa way ku leedeen lacaga foorjari oo meel lagu soo sureeyaa la gelinayaa magaalada ka buuxay dadkii sarif lacagta kale gurkeedii iyo waxbay ku mashquul ahaayeen gurmadkan qayladhaanta ee lacagta in laga bedelo annaga gobol ahaan annagoo arkayna dadweynaha cabashadiisa iyo dad badan baa ku caydooba lacagaha forjariga ee dad samaysa aan la garanayn baadiyaanka loola baxaa xoolii lagaga iibsaday oo dadkii kasal ku noqdeen gurmad bay ahayd wanaagsan tallaabo fiican oo la qaadayna way ahay unagu hambaliyayna qaranka dadkase in ujeedada baa si kale ayaa ugu dhigayay dadweynaha iyo ganacsatada ma kala tashateen intaydan lacagtan cusub aada soo bandhigin sariiflayaasha iyo ganacsatada badeecadda keenta dadweynaha danyarta cid kasta waa kala tashanay iyagaaba nagu iyagaaba culays nagu saaray in lacagtaa ka bedelno haddii kale dhaqaalahaygu waa baabayaa bay dhahay marka maxay tahay markaa sababta rabshadahan dhaawaca keentay keenay ma odhan karno rabshadahani lacagtoo qolaa keentay dad ujeedalaa keenay baan anigu qabaa dadkaasi ma wada hadasheen oo wadahadal ma la yeelateen kuwa aan sheegaya ee aan leehay malaa sababtaasaa keentay saddex maalmood baan xafiiskii kula shirayay wax jawaabo oo iga qa laga qarxiya ma ay keenin waxaan ahayn waxbaan diidanahay waktigaan iminkaan kula hadlaya waa sidee xaaladda iyo jawiga magaalada ceerigaabo waxaan jeclahay inaan kaaga warramo xaaladdu si ay tahay guud ahaan waa nabad ciidamada qaranka iyo ciidamada booliska iyo ciidamada kale dowladda ayaan kusii daynay magaalada saaka o esaygii waxaanan guddiga nabadgelye ahaan ee heer gobol aan guddoomiyaha ahay waxaa waajibinay in aan la arki karin qof qolisita inaan la arki karin qof rab sameynaya ciidamadana si taxadir leh waxaanu u faray in sideeda habeennimo oo caawa ah ay magaalada bendo ka dhigaan wax dhaqaaqa aanu jirin si aan ugu hortegno dadkan rabshoolaha ay ka faa'iidaysanayaan arrimahaas kaasi wuxuu ahaa axmed maxamed geelle dacar oo ah guddoomiyaha gobolka sanaag oo khadka telefoonka ugu warramayey xuseen barre aadan